halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban kow iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ee somali v o a com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo arbaca ah bisha abriilna waa sagaal sannadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
cabasho badan baa timid cawashadii shacabka ee timid ayay qaymeyn ku sameeyeen baarlamaanka soomaaliyeed waxayna ogaadeen unug soo baxday in sharciga id kaarkan lagu samaynaayo uusan leeja ahayn oo wax hadda maanta baarlamaanka ofishal ugu soo baxay uusan ahayn kaasi wuxuu ahaa xildhibaan daahir amiin jesow oo ka warramaya go-aan shalay baarlamaanka ay ku joojiyeen samaynta kaararka aqoonsiga
mas-uuliyiin labada gole ka tirsan ee dowladda federaalka iyo waxgarada xalay socod ku maray inta u dhexaysa degmada hurwaa iyo kilomitir zero ayaad maqli doontaan waxaa kalooad maqli doontaan wafdi ka socda ururka midooda afrika oo gaadhay magaalada qaahira sidoo kalena waxaannu idiin haynaa xogayaha gaashaandhigga maraykanka jack hegel iyo dhiggiisa shiinaha oo isweydaarsaday ereyo kulkulul xubintii sarrifka iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka kooxaha baaraya halkii ay ku dambeysay diyaaraddii maleeshiya airlines ayaa sheegaya in mid ka mida maraakiibta baaritaankaasi sameynaya uu laba jeer oo isxigxiga uu maqlay cod markaasi loo malaynayo in uu ka imanayo sanduuqii madooba ee diyaaraddaasi dhowr maraakiib iyo diyaaradaha ayaa howlahoodii baadigoobka ka wada badda indian ocean goob dhowaan laga helay dhawaaqyo laga yaaba in ay yihiin kuwa ka imanaya sanduuqa madow ee diyaaraddii luntay ee laga lahaa dalka maleysiya saraakiil ka kala tirsan maraykanka iyo australia oo ka hadlay markaasi bilguuradii kasoo wareegatay markii diyaaradaasi la waayey ayaa markaasi si taxadar leh uga hadlay tallaabadaasi saraakiishu waxay sheegeen in kooxaha waxbaaraya ay awoodi waayeen in ay maqlaan shanqarihii axadii la sheegay in laga maqlay meel kun iyo lix boqol oo kilomitir waqooyiga uga aadan magaalada berth ee dalka australia meel badda hoose ilaa iyo afar iyo bar kilomitir usii qodan balse shir jaraa-id oo xalay goor dambe oo ku aadanayd duhurnimadii saacadda dalka australia ay qabteen mas-uuliyiinta baaritaanka ayay ku sheegeen in afar labaatankii saacee lasoo dhaafay laba jeer ay maqleen cod markaasi ka imaanaya sanduuqa madow wax loo maleeyey
dowladda dalkaasi ukrain ayaa talaadii shalay ahayd waxay la halgamaysay sidii si buuxda gacantu ay ugu dhigi lahayd magaalooyin muhiima oo ku yaala bariga ayna ugala wareegi lahayd dibadbaxayaal taageersan ruushiya islamarkaasna ugu hortegi lahayd kala qaybsanaan xagga siyaasadda iyo jinsiga ah oo soo xoogeysanaysa taas oo abuuraysa cabsi ah in dalkaas uu kala go-o dowladda ukrain ayaa waxay sheegtay in rasaas la riday ugu yaraan lixdan ka tirsanaa dibadbaxayaasha taageera ruushiyana lagu xiray meesha la yidhaahdo kharkif dhinaca kaleeto koonfurta dalkaasi ukrain ayaa dibadbaxayaasha ruushiya raacsanay ay maalintii saddexaad waxay haystaan dhismo dowladeed oo ay qabsadeen axaddii lasoo dhaafay magaalada la yidhaahdo donetski saraakiisha amniga ee ukrain ayaa waxay sheegeen in dadka banaanbaxaya ee magaalada lohansk iyaguna ay yihiin kuwa baadigoobaya inay ka go-aan ukrain islamarkaasna ay ku biiraan ruushiya haystana dhismo ayaa waxay ku wareejiyeen xarigga waxyaabaha qarxada ah halkaasoo ay ku haystaan lixdan qof ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in xanuunka ebola uu ku fidayo galbeedka africa uu yahay kan ugu daran ee fayraska ah ee markaasi lala kulmo kaaliyaha madaxa w h o keji fukuda ayaa sheegay in faafitaanka cudurka laga yaabo in uu u qaato ama uu qaato afar bilood oo kale kaasi oo horey u dila dad gaaraya boqol iyo toban qof dalka guinea ayaa ah xudunta faafitaanka cudurkan boqol konton iyo toddoba qof ayaa la sheegay in loogu tuhunsan yahay amaba ay qabaan xanuunkan iyadoo dalka liberiyana la caddeeyay in ay qaadeen kooiyo labaatan qof cudurkan waxa uu markii hore kasoo fiday gobolka ku yaala baadiyaha guinea ka hor inta aanu ku faafin xadka liberia saraakiisha caafimaadka ayaa baaraya xaalado kale oo ay kaga shakisan yihiin xanuunkan oo dalalka maali iyo siralyon lagu arkay
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale lenahay halka aad weli nagala socotaanna waa laanta soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu laalay sharciga sameynta kaararka aqoonsiga oo beryahanba ka socday magaalada muqdisho kulan ay shalaytu yeesheen xildhibaanada baarlamaanka ay arrintaasi kaga doodeen haddaba xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka islamarkaasina ah guddoomiye ku-xigeenka guddi hoosaadka baarlamaanka ee arrimaha gudaha ayaa falastiin axmed iimaan waxa ay kula xiriirtay qadka telefoonka isagoo ku sugan muqdisho waxayna ugu horreyn weydiisay waxa baarlamaanku ay ku qoonsadeen sameynta kaararka aqoonsiga
baarlamaanka wax ma qoonsado wuxuu eegaa dhinaca sharciyadda ayuu eegaa dastuurka maanta qaranka uu leeyahay qodobkiisa sideedaad farqadiisa labaad waxay tilmaamaysaa nidaamka loo qaata nationality-ga iyo shuruucda loo maraayo marka ma jirin sharci baarlamaanka uu soo saaray i d carkan asagoo la bixina un baan anaga kuwar helnay muddo ilaa iyo saddex bilood afar bilood ku dhawaadna wuu socday cabasho badan baa timid cabashadii shacabka ee timid ayay qaymeyn ku sameeyeen baarlamaanka soomaaliyeed waxayna ogaadeen una soo baxday in sharciga i d carkan lagu sameynaayo uusan leeja ahayn oo wax hadda maanta baarlamaanka official ugu soo baxay uusan ahayn wax allaale wixii baarlamaanka aan kasoo bixin oo shuruucda noocaas ene waxa weeye in la xaarantimeeyo oo la joojiyo baarlamaanka wuu isku raacay marka marka uu go-aankan aada soo saarteen in la joojiyo ah ma horuu ka dhaqan gelaya mise waktiyaad siiseen oo muddaa ugu talagasheen in lagu joojiyo anagu anagu anagu waan joojinay dhaqangelkiisana wasaaradii markii hore arrimahaas ku shaqada laheyd iyo maamulkii ku shaqada lahay ayaa la rabaa ina soon asbosbil ay joojiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan baarlamaanka waxaa horyaala mudane sharciyo badan oo muhiim ah sida sharciga la dagaalanka argagixisada oo xilligan weliba aada muhiim usii ah welina ma aadan ansixinaha maxaa keenay in sharciyadii xilligan weliba taagnaa intaad ka boodaan aada u gudubtaan kaararka aqoonsiga oo kale soo ma jirin sharciyo ka muhiimsan oo waktigan la saan qaadi lahaa gaar ahaana xaaladda ammaanka oo kale wax ka tari lahaa
waad mahadsan tahay horta marka ugu horeysa waxaa muhiim ah inaan ogaano dalkan inuu afar iyo labaatan sano muddo ku dhow uu burbursanaayo oon sharciyad rasmi ah oo baarlamaaniga uu soo baxay qaraaradiisi iyo wixiisoo dhan waxbaartaaynaynan jirin laakiin waxa weeye qodob kasta oo lasoo qaata waa muhiim sharciga hadda aada leedahay baarlamaanka waa loo soo gudbiyey guddiga arrimaha gudaha loo soo gudbiyey hadda angaaga sheekeynayo aniga aan guddoomiye ku-xigeenka ka ahay laba sharci ayay noo soo gudbisay wasaaradii markaa jirtay arrimaha gudaha oo markaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo hal xabl isku eetaan oo soo gudbisay laba sharci oo kala duwan bay ahaayeen kii la qaadan lahaayo ayaa baarlamaanka dhexdiisa guddiga dhexdiisa doctor kent waxaan ku celinay wasaaradda wasaaradana weli nooma soo celin annaga hadda wax sharci oo noo yeelo rasmi ahaan guddigayna oo d c u ku yahay waxaa ka jira guddiga xaduudaha iyo federaaleyn kaasna hawshiisa waan ku gudi jirnaa shuruuc kasta oo noo timaadaana waxa weeye sida ay bayorid ukala leeyihiin ayaan ukala hormarinaynaa waan wa waxaana jecelnahay in dhammaan shuruucda nooga soo gudbiyay ay sida sida ugu dhaqsada badan nooga soo gudbaan annagana mudan waxaad u yeerteen in uu yimaado taliyaha waaxda socdaalka generaal gafo baarlamaanka hortiisa maxay tahay sababaha aada u dooneysaan inuu baarlamaanka hor yimaado waad mahadsan tahay falastiin horta marka ugu horeysa qof kasta oo mas-uul ah hay-adaha waxaa waxaad la socotaa baarlamaanku wuxuu la shaqeyn laleeyahay wasaaradaha iyo hay-adaha dawliga ayaan la xisaabtamo nagala dhexeeya qof kasta oo muwaadina oo mas-uula oo meel haystana baarlamaanka hadduu u yeeri waayo hor imaanaya wixii la weydiiyay ayuuna ka jawaabaya dabcan su-aalo xildhibaanada soomaaliya ay weydinayeen ayaa jiri doonta su-aalahaasna waan arkaynaa sidii ugu jawaabay iyo iyo nooca ay u dhigmaan su-aalahaas sharciga
waxaa jira in dagaalo ka dhana maleeshiyada al-shabaab ay ka socdaan soomaaliya adinka baarlamaan ahaan xubnihiina waxaad matashaan qabiilada soomaalida maxaa door ah oo nabadeynta iyo dib u heshiisiinta deegaanada la xoreeyay aad ka sameynaysaan ama idinkaaga aadan ma iska wareysateen waad mahadsantahay Fal- falastiin waad mahadsan tahay annaga horta marka ugu horeyso qabiil waa nagula soo xuliyay hadda kuma aan shaqayno qabiil markii nala soo xulay oo nala dhaariyey waxaan u haystaa inaan ahay xildhibaan qaran tobanka milyan oo soomaaliya inaan xildhibaan u ahay ayaa ay- aan aniga kuley ay ila tahay aanan aaminsanahay kuna dhaartay shuruucdooda iyo iyo habunaagooda inay maamulkooda iyo waxoogooda inaan ilaaliyo oo aan dhowro iyo shuruucda dalka u dego marka een haddaan usoo noqdo maxaad ka qabateen arrimaha goboladii la xoreeyey gobolada la xoreeyey een hay-adaha dowladda sida xukuumadda anagu waxaan ugu baaqnay inay tagaan annagana kormeer baan ku tegaynaa dhammaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo tan amnigana hay-ad walba meesha ay lahayd kaalinta ay lahayd inay buuxiso tii boliis laga rabay boliis inay geyso meeshii la xoreeyey tii nabasguud laga rabay nabasguud inay geyso tii maamul inay udhisto la rabay maamulka inay udhisto in eh, dalka soomaaliya ee muddada intaa la eg burbursanaa ee degmooyinka qaarkood ay lix sano ay shabaab gacanta ku hayaan ay la xoreeyey sida buluguurta iyo qoryooley oo kale si degdega in loo caawiyo dadkooda eh, dhibaataysan ee barakaca iyo korkooda ugu dagaalamo in la caawiyo intaasna waa ugu baaqna idin waa maalin dhaweed doodii baarlamaanka ayay ka mid ahayd Een, waxaa jirtaa haddii aan taa halkaas uga gudubno in caawa een, xubno labada golo ka tirsan iyo mas-uuliyiinta kale gobolka banaadir aad socod ku marteen magaalada muqdisho muxuu ahaa ujeedka socodkiina xageesa ka bilowdeen oo aad ku dhammayseen socodkaas waad mahadsan tahay falastiin fantastiad wax aada u qurux badan baa ay ahayd in eh, dad ilaa iyo laba kun saddex kun gaarayo ay socodka soo bilaabaan eh, xaafada hurwaa ee ay ku yimaadeen eh, kilo number zero ay ku yimaadeen waxaa weeye wax aada iyo aad oo weliba dad mas-uuliyiin ah, waqti habeena ay tahay afar saac shan saac ay ahayd Eh, aan halkaas la ku nimaadno waa wax lagu farxay noqotay runtii Een, waxaana loogu magac daray safarkii nabadda inta aan soconay dukaamaka waa furaayeen meelaad ice creamka gadanayay dad gabdhaa iska heesayo dadka iska socda hadda wax aan aan hadda aan maanta soo koobi kara ugu yaraan waxaan umalaynaa ilaa iyo xildhibaanadii horaan kamid ahaa inta aan joogay weli tan oo kale ima soo marna wax aada iyo aada u qurux badan bay ahayd weliba wakti afar saac shan saac ayay ahayd waktiga lalugeynay
halka aad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan magaalada washington waxaadna dhegeysanayseen wareysigii falastiin axmed iimaan ay la yeelatay xildhibaan daahir amiin jesow oo ka tirsan xildhibaanada baarlamanka ee soomaaliya
markana magaalada qaahira wafdi ka socda midooda afrika ayaa kulamo kula leh magaalada qaahira mas-uuliyiinta dowladda dalkaasi oo ay kala hadlayaan arrimaha masar iyo weliba joojinta xubinnimadii dalka masar ee midooda afrika wariyaha v o eda ee magaalada qaahira ayaa warbixintan noo soo diray xuseen saxnuune
wafdi heer sare ah oo ka socda ururka midowda afrika oo shalay soo gaaray magaaladan qaahira ayaa kulamo la qaatay qaar ka mid ah madaxda dowladda xukuumadda kumeel gaarka ah ee waddankani wafdiga ururka midowda afrika oo kulan la qaatay nabiil fahmi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masaarida ayaa ka wada hadlay hakadka la geliyey xubinnimada dalka masar ee midowda afrika wafdiga midowda afrika oo uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalka maali alfa cumar konari ayaa waxaa ku weheliya socdaalkiisa dileyti moxamed dileyti ra-iisul wasaarihii hore ee jamhuuriyadda jabuuti iyo madaxweynihii hore ee dalka botswana afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda masaarida al-sayid bedri cabdulcaadi ayaa sheegay in wafdiga ka socda midowda afrika oo masar booqanaya laba maalmood inay ku qanceen waxa ka dhacay masar soddonkii bishii juun ee sanadkii hore inuusan ahayn afgembi military sida ay sheegayaan warbaahinta masaarida wafdiga midooda afrika ayaa sidoo kale la kulmay wasiirkii hore ee gaashaandhigga cabdifataax siisi oo ah musharax u taagan madaxtinimada waddankani waxayna ka wada hadleen xaaladda haatan uu marayo dalkani masar sidoo kale wafdiga ayaa dalbaday in kulan ay la qaataan isbahaysiga difaaca sharciyadda ee taageersan madaxweynihii hore waa sida laga soo xigtay isbahaysiga mas-uul u hadlay isbahaysiga ay leeyihiin kooxaha islaamiyiinta waddankani ayaa warfidyaanka u sheegay in wafdiga midooda afrika ay dalbadeen inay kulan la qaataan isbahaysiga ka soo horjeeda xukuumadda kumeelgaarka wafdiga midooda afrika ayaa lagu wadaa inay la kulmaan madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee waddankani cali mansuur iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda masaarida ururka midooda afrika ayaa hakadgeliyey xubinnimada dowladda masar ee ururkaasi kadib markii xukunka laga tuuray moxamed mursi madaxweynihii shacabku ay soo doorteen bishii julaay ee sanadkii hore waa booqoshadii saddexaad oo wafdiga midooda afrika ay ku yimaadaan dalkani masar tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii islaamiga ahaa ee moxamed mursi dhinaca kale banaanbaxyo looga soo horjeedo ciidamada iyo in cabdifataax siisi isku sharaxo madaxtinimada waddankani ayaa xalay ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah waddankani taageerayaasha kooxaha islaamiyiinta ee ka soo horjeeda dowladda milatariga uu taageero ayaa xalay fiidkii ku banaanbaxay magaaladan qaahira iyo magaalooyin kale oo ka mid ah dalkani sida fayuumi boort saciid iyo manya kumanaan ka mid ah dibadbaxayaasha oo sitay asaanta fagaaraha raabica alcadawiya ayaa socod ku maray waddooyinka waaweyn ee xaafadaha ceynuushamsi iyo madariya oo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee qaahira dibadbaxyaasha ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku diidan yihiin in cabdifataax siisi wasiirkii hore ee gaashaandhigga isku sharaxo madaxtinimada waddankani taageerayaasha kooxaha islaamiyiinta ayaa sidoo kale dalbanayay in la soo celiyo maxamed mursi madaxweynihii islaamiga ahaa oo ciidamada xukunku ay ka tuureen sanadkii hore sidoo kale ardayda jaamacadaha dalkani ayaa ku banaanbaxay jaamacado dhowr ah oo ku yaala waddankani jaamacadaha banaanbaxyada waaweyn ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah ashar cayni shamsi aliskandariya mansuura iyo jaamacadda lixda oktoobar ardayda ayaa dalbanayay in la soo daayo dhammaan ardayda ku xirxiran gudaha xabsiyada waddankani iyo in laga qaado ciidamada la duldhigay qaar ka mid ah jaamacadaha waaweyn ee dalkani xuseen saxnuuni v o a kahira
dhegaystayaal aroor wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba oo aad naga dhegaysanaysaan xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka jack hegel iyo dhigiisa kale ee dalka shiinaha ayaa isdhaafsaday erayo kulkulul oo markaasi dhinaca ahdaafta siyaasadda ee shiinaha ay ku wajahaan gobolka ku aadan intii lagu guda jiray kulan ay ku yeesheen magaalada beijing talaadadii shalay hegel ayaa booqasho saddex maalmood ah ku jooga dalka shiinaha taasoo ujeedadeedu ay tahay in lagu sii wanaajiyo xiriirada militari ee u dhexeeya labada dal shanon van zant ayaa warbixinta nooga soo diyaarisay ibraahim xasan daandurey ayaana eegaya
safarka hegel uu ku tegay shiinaha ayaa ku soo beegmaya wakhti xiisadaha u dhexeeya labada dal ay sii kordhayaan hegel iyo wasiirka difaaca ee shiinaha genaraal jang wan ayaa waxay isdhaafsadeen erayo kulkulul marka ay ka hadlayeen siyaasadaha iska hor imanaya ee labada dal ee ku aadan gobolka hegel ayaa waxa uu cambaariyey go'aankii shiinaha uu bishii nowembar ee lasoo dhaafay uu ku samaysanayay qaab difaac oo hawada sare ah ee dhulka uu muranku kala dhexeeyo dalka jabaan ee badda bariga shiinaha Uh, the United States has been very clear on this issue, uh, and that is that uh, first, every nation has a right to establish air defense zones.
maraykanka meel cad ayuu iska taagay arrinta dal kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu samaysto xarun difaaceed oo hawada sare ah laakiin aanu xaq u lahayn inuu u samaysto keli ahaan oo aanu cidi kala samayn iskaashi iyo la tashi waxaana taasi ugu dambaysta ay keenaysaa colaad khatarteeda leh hegel ayaa tegey beijing kadib markii uu ku soo hakaday jabaan wuxuuna wariyaasha u sheegay in shiinaha waajib ay ku tahay inuu xaq dhowro oo uu ixtiraamo dalalka deriska la-ah wasiirka gaashaandhigga ee shiinaha master jang oo ka jawaabayay dhaleecaynta hegel ayaa sheegay in dalka shiinaha aanu ebidkiis daandaansan doonin dalka jabaan laakiin uu diyaar u yahay inuu ilaashado ciiddiisa 对于岛礁主权争议和海域 划界问题，中方希望 isagoo ka hadlayay muran dhuleedka xeebaha iyo xadadka badda ayuu master jang sheegay in shiinaha uu diyaar u yahay in arrimahaasi lagu xaliyo wadaxaajo dhex mara dalalka tooska ugu lugta leh dalalka shiinaha iyo jabaan ayaa waxaa u dhexeeya muran ku saabsan xeebo tixan oo ku yaala badda bariga shiinaha iyo kuwa senkaku ee dalkaasi jabaan kuwaas oo ay ka buuxaan khayraad dabiiciya dalalka maraykanka iyo shiinaha ayaa waxaa xitaa u dhexeeya oo kale muran la xiriira weeraro dhinaca kombiyuutarada ah waxaana dalka maraykanka uu ku eedeeyey shiinaha inuu wado weeraro joogto ah oo ka dhana hay-adaha dowladda iyo sharikadaha gaarka ee maraykanka isagoo hagal la filayo in arrintaasina uu la soo qaado shiinaha hagal ayaa waxa uu noqday sarkaalkii ugu horreeyey ee ajnabiga oo ku safra markab kuwa duuladaha xambaaro ah oo uu leeyahay dalka shiinaha oo la yidhaahdo leoning
warbixintaasi waxaa inoo soo koobayay ibraahim xasan daandure waxaana noo diyaarisay shannon vanza
iyadoo aad v o a haatan ka dhegaysan kartaan mawjadaha gaagaaban efemyada internetka iyo arbsaytka ayaa waxaan dhegaystayaasha v o a ee degan sweden iyo norway ugu bishaaraynaynaa in v o a ay ka dhegaysan karaan telefoonada kale ah magaalada stockholm iyo guud ahaan dalka sweden waxaad v o a ka dhegaysan kartaa telefoonka lambarkiisu yahay afartan iyo lix sideed shan laba shan eber sagaal sagaal eber eber haddaan ku celiyo wadanka sweden guud ahaan waxaad v o a ka dhegaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay afar lix sideed shan laba shan eber sagaal sagaal eber eber wadanka norweyna gaar ahaan magaalada oslo waxaad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay afartan iyo toddoba laba hal sagaal shan saddex laba eber laba mar kale haddaan ku celiyo telefoonku waa afartan iyo toddoba laba hal sagaal shan saddex laba eber labo kanadana v o a waxaad ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay hal sideed saddex laba shan shan hal shan eber shan laba halka britainna aad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay afar afar laba eber saddex shan hal sagaal saddex eber hal eber
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay weli waxaad nagala socontaan laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii sarifka waa kan wariyaheena xuseen xasan dhaqana ee beledweyne
wacan dhegaystayaal waa xubinteena qiimaha maciishadda iyo sarrifka lacagaha qalaad sarakacad weyn ayaa laga dareemayaa qiimaha lagu kala iibsado quutuduruuriga degmada buulaburta ee gobolka hiiraan loorka burka waa toddoba boqol iyo lixdan kun oo la mid ah lix iyo soddon dollar loorka bariiska waa toddoba boqol iyo afartan kun oo u dhiganta shan iyo soddon dollar loorka sonkorta waa siddeed boqoloo kun waxay la mid tahay siddeed iyo soddon dollar saddexda litar ee saliidda waa boqol shan iyo afartan kun halka toddobaad ka hor uu ahaa sagaashan kun kartoonka baasada waa laba boqoloo kun oo la mid ah sagaal dollar iyo bar saddexda litar ee saliidda macsarada waa laba boqol iyo toddobaatan kun kiishka dhuxusha waa boqol iyo labaatan kun dhinaca dalagyada dalka ka soo go'a loorka galleyda waa afar boqol iyo konton kun loorka haruurka waa shan boqoloo kun loorka digirta waa sagaal boqoloo kun shidaalka halka liitar ee naftada waa shan iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga dhinaca sarrifka lacagaha boqolka dollar heerka qabashada waa laba milyan iyo boqol kun xubinteena sicirka iyo sarrifka lacagaha qalaad saaki intaa haynoo joogto
waa hagaag haatana khiyaarta hawada nagala xidhiirtay waxaan falastiin axmed iimaan oo fadhida garabkeyga midig aan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorka roonaa falastiin mahadsanid ibraahim warar markaasi ay soo saareen guddiga baaritaanka ku wada diyaaradda la la-yahay ee malaysian airlines ayaa sheegaya in kooxaha ku jira baadidoonka diyaaradda maqan ee dalka maleeshiya inay heleen dhawaaqyo cusub afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ilaa iyo laba dhawaaq ayay sheegeen in markaasi uu maqlay mid ka mid a maraakiibta baaritaankaasi ku guda jira wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegtay in ay tahay mid dhiirigelin leh in la maqlo dhawaaqyadaasi iyadoo sidoo kalena saraakiisha baaritaanka haweenku ay sheegeen inay ku rajo weynyihiin in maalmaha soo socda ay helaan wixii ka haray diyaaradii maleeshiya airlines dowladda ukraine ayaa talaadadii shalay ahayd waxay markaasi la halgamaysay sida ay si buuxda gacanta ugu dhigi lahayd magaalooyin muhiim ah oo ku yaala bariga ugalana wareegi lahayd dibadbaxayaasha taageersan ruushanka islamarkaana ay uga hortegi lahayd kala qaybsanaan xagga siyaasadda iyo isirka ah oo kusoo xoogeysanaysa taasoo abuureysa cabsi ah in dalkaasi uu kala go-go-o dowladda ukraine ayaa sheegtay in rasaas la rida ugu yaraan lixdan ka tirsan dibadbaxayaasha taageerayaasha raashanka markaasi in lagu xiray halkaasi dhinaca kalena koonfurta ukrain ayaa dibadbaxayaasha ruushka raacsanay maalintii saddexaad ay haystaan dhismo dowladeed oo ay qabsadeen axadii lasoo dhaafay
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan haatana dhinacii muusiga iyo heesa haddaanu jalcino waxaan idiin soo qabanaynaa codkii fanaanadda xabiib xasan tuuxow jacaylkan leyliga codkaasi macaan falastiinay waxay leedahay inaan ku mintida libtiyo ka leexa midkeen idhaahdaa
tee marka aad kula tali lahayd
waaba iyadaaba ku weydiisaba xabeo weli go-aan ka gaarin guud ahaana idaacaddeenna aroornimo ibraahim xasan daanduray anigoo ah falastiin axmed iimaan ayaa idinla socodsiinayey ilaa iyo afarta galabnimo saacadda markay tahay inta aan dib dambe u kulmi doono dhammaanteen ayaa idinla nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.